marka nidaamkan federaalka oo u muuqata hadda su-aalo inay ka imanayaan ma kula tahay inuu xal u yahay soomaaliya
mahadsanid haarun horta marka ugu horeyso anigu ma ihi nin garyaqaan ah oo maaragtay dhanka sharciyada waa laygu dhaami karaa nin taarikhyahan baan ahay doodaydu runtii anigu waxaan ku salaynayaa dhanka siyaasadda iyo maxaa taariikhda ay ubadnayd ay u badnaan doonta haddii ilaaha yidhaahdo waa run dastuurkeenii ugu dambeeyey runtii iyo dastuuryadii xataa ka horreeyay kumeel gaaryada markii dawladaha ay ahaan jireen laga soo bilaabo iisheeg ti jabuuti artayaba way intaa waa la sheegayay maaragtay in la rabo in maaragtay dawlado federaali ah ama soomaaliya inay noqoto dawlad federaali ah oo leh dawlad goboleedyo yeelanayso kan hadda ugu dambeeyana wuuba khalaas wuu qayaxay wuxuu yidhi waaba sidaa waxaan noqonaynaa dawlad federaal ah dawlad goboleedyana waan samayn doonaa marka si aadba tilmaantay runtii arrinta tani yacni si loo sameyn lahay dawladdii ama dawladihii oo federaalka ahaa goboleysiga waxaa iila muuqata anigu kolleyba inay tahay arrin aada iyo aad u baahan in maaragtay laga fiirsado sidii loo samayn kari lahaa iyo sidaysan anigu kolleyba u arkaa inaysan sahlanayn ayaa meesha ii muuqanaysa waa gartay maxaa ka mida waxaad ii sharaxdaa sida aysan u sahlanayn wax iiga sharax ha waxaysan u sahlanayn maogtahay markaan leenahay dawlad goboleedyo oo marka dambe dawlad dhexe isugu imaanayaan samaynayna markaan idhaahno dhibaatooyinka ka imaan karaya ama ceebaalaha ay yeelan karayso ama xumaatiyooyinka ay yeelan karayso waxaa ka mid noqonaya yacni howlo xafiisyo badan iyo howlo badan iyo mas-uuliin badan oo lasoo doortayba ayaa imaan doono oo marka dambe abuuraya wareer oo yaa mas-uul ka ah arrimaha qaarkood ma dawladdii dhexe ayaa arrimahan qaarkood mas-uul ka noqonaya mise dawladdii gobolka haddii ay wax dhacaan marka runtii waxaa muuqda haddii dawlad dhexe xafiisyadeedii oo kale oo loo samayn doono dawlad goboleed kasoo qaad masalan dhibaata ka dhacday gobol abaar ama maxaan idhahdaa cudurro talow gurmadka dhibaatadaasi yaa leh waxaa laga yaabaa in dadku ay yidhaahdaan dawla dawladda gobolka ayaa kow leh dawladda dhexena waa way kaalmeyneysaa laakiin inta laysu dhiidhiyi baa laleeyahay maya waxaani waxaa ka mas-uula dawladda dhexe ama dawladda gobolka waxaa laga yaabaa in runtii dhibaatooyin badan ay meeshaas ka yimaadaan oo oo dad badan maata ay meeshii maaragtay ay dhibaato kusoo gaadho waa gartay marka taasi waa ceeb ay yeelan karayso waa ceebta koowaad ceebta labaad oo ay yeelan karayso dawladda dawladda federaalka ah waxay ka mid no waxaa ka mid ah yacni intaasoo xafiisadan sheegay masalan barlamaankii dhexe iyo barlamaankii dawladda gobo gobolka garsoorkii dawlad dawladdii dhexe garsoorkii tan waxbarashadii wax walba ilaan laba laba waxaa imaanaya xafiisyo oo isku mid ah ama isu egba ayaa ayaa abuurmi doono oo u baahan doono kharash marka dawladahan federaalka ihi waa waa waa nidaam aada iyo aad qaali waa waa very expensive waxaa ka bixi karaya keliya dal hodan ah ama dal xoolo hanti badan leh ima muuqato marka aniga soomaaliya sidaan hadda nahay iyo dalka iyagu wuxuu yahay inkastoo natural resourceskiisu ay isku badnaan karayaan haddii la baaro marka waa nidaam oo runtii dadka hantida leh un ay samayn karaayaan dadka mataqaanaa oo aan dadka faqiirka ku adkaanaya kharashkaas faraha badan leh inay ka baxaan waa garta laakiin mid saddexaadaan kugu daro dhowr arrimoodoo kulliitaan kuu sheegaya mid saddexaad waxaa ka mid a masalan wuxuu abuurayaa nidaamkan federaalka ah maadaama oo dawlad dhexe ay jirto wuxuu furayaa albaab oo dadka mas-uuliyiinta laga dhigay ama lasoo doortay u ogolaado in maaragtay arrimaha qaarkood aysan xil weyn iska saarin oo musuq maasuq baa abuurmaya oo waxaa abuurmaya hanti boobsi baa abuurmaya waxaa abuurmaya in dadka qaarkood loo kala roonaado ayaa abuurmaya laakiin markii ay dawladda xe keliya ay tahay wixii waa laga warqabaayo waa la ogaan karaaya waxaa ceebo kale uu leeyahay haaruunow yani nidaamkan federaalka ah wuxuu horseedayaa masalan yani dadkiiba kala sinaantii buu yaraynaya dadku gobollo waxaa la arki doona masalan oo qani ah oo tanaad ah oo xoolo badan leh iyo gobollo faqiir aan waxba haysanin marka gobolkii reer hebel iyo gobolkaani waxaa imaanaysaa inay maaragtay dhaqaale ahaan ay kala qaybsamaan waxaa aada iyo aada u ballaaranaya daloolka ama farqiga u dhexeeya dadka tanaadka ah xoolaha le iyo dadka mataqaana faqiirinta marka runtii ceebooyin badan ayuu leeyahay waxaa abuurmi karaa masalan danaysinimo waxaan selfishka la yidhahdo qofki inuu iska danaysto oo maxaan yidhahdaa oo keliya gobolkiisa ah anugu gobolkaasun baan ka mas-uulahay marka haddii walaalkay oo gobolka dhexe igu xiga dhimanayaansan waxba u qaban karaynin ceebihiisa noocaasi oo anaaninimo ayaa imaanaysa marka federal systemka harunow runtii sida loo arkaayo masalan maaha system oo xataa yani fakriga yarayn karaya ma aha dhinaca haddaan ka fiirino dadkii sameeyey nidaamkan federaalka soona jeediyey soomaaliya in laga sameeyo dastuurkana lagu daro lana ansixiyo waxay faa'iidooyin bay ka arkeen kaba soo qaaday inuu dhaqan galay nidaamka federaalka waxtar ma u leeyahy waddanka haddii uu dhaqan galo meesha keliya runtii oo faa'iide oo ku yeelan karaayo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo masalan inuu u daneeyo masalan dadyow communities oo maxaa idhaahdaa markii hore loo arkaynin ama danahoodii aan la ilaalinaynin way waayo haddii dawladdu dawlad dhexe keliya ay tahay waxaa laga yaabaa inay iska indhasaabto arrin meel fog ka dhacayso oo dad dhibaato loo geysanayo simply macy waxaa laga yaaba inay dad ka duwin yihiin dadkan kale yani dawladdii dhexe toos maaragtay lama xirxiriiri karayso oo meel kasta oo oo dalkaasi uu yahay waxa ka dhacaya waa laga yaabaa dhankaas yani xoogaa bani aadamnimada xaggeeda in laga eego laakiin runtii maanta dunida oo dhan yani inta federaal ku dhaqanto waa dawlado yar waayo waxaa badan dawladaha mataqaana midnimada ku dhaqma ayaa badan taa qudheedi baa waxay tilmaamaysaa maxay u doorteen intaasoo dawladeed oo adduunka aan aan nidaam midaysan aan ku shaqayno laakiin dawlado yar keliya ay u qaateen aanu samayno maxaa idhahdaa nidaam federaal ah nidaamka federaalka ah waxaa laga yaabaa in uu leeyahay wanaag haddii laga eego yani waxaa la sameeyey awooddii baa la qaybsay power sharing yani markii dawlad dhexe keliya ay tahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay iska arki waayaan dadka awoodda leh laakiinse haddii la qaybsado masalan dhowr gobol la noqdo ha gobol kastaba xataa qolooyinka u badan yani oo laga yaabay markii hore inaysan iska dhex arki karayn maamulkan sare inay iska arki karaan ayaa dhici karaysa haddii la sameeyo nidaam federaali ah ka waran ka waran sida soomaalidu qodobada ay u qaato waxaa ka mid ahaa waxa hore u jiray nidaamkii kelida ahaa ee dowladda dhexe wax walba maamulaysay wuxuu horseeday takrifal awoodeed marka miyaan lagu kala badbaadayn soo dadka waddanka oo sidii hore aan ahayn oo fikradaha aada ugu kala duwan iskuma hayn karo waddanka iyo midnimada hab lagu hayn karo soo ma aha federaalku wallahi lama odhan karaayo waayo nidaamka midnimada ama nidaamka dawlad dhexe hadii haddii runtii loo sameeyo yani wax kala hagaya dadkan sharciyo kala ilaalinaya dadkan dastuur maaragtay runtii aada u hufan haddii loo sameeyo nidaamka oo maaragtay waa laga roon yahay nidaamkan mataqaanaa federaalka ah waxaa ka roon nidaamkan dhexe laakiin nasiib darro soomaaliya waxaan jirinba ilaa hadeertan waxaan soo marin yani dasaatiir ama shuruuc oo runtii dadkii kala saarayso oo dadkii u kala hagayso oo u kala qaybinayso hantidoodii si xalaala ama si sharciya haddii la helo sharci la dhowraayo oo ayna uusan ahayn yani waxaan rabaan samaynaya ama reerkaygaan waxaan raba u samaynaya haddaysan ahayn uusan sharci jirin dhibaatada way taagnaanaysa marka lama lama odhan karaayo yani dawladdan dhexe awoodii bay bursatay waayo waxay la bursanaysay maba jirin wax ka soo celinayo dawlad military bay mararka qaarkood waa dawlado military ah awood military bay kuu sheeganayaan mararka qaarkood waa dawlad qabiileed qabiilkii baa xoogiisa sheeganaya haddaan aniga ahayn wax meesha ka talin karaayo ma jirto ayuu ku odhanaya laakiin haddii loo helo dastuur oo runtii oo aada loo qayaxay waxaan umalaynayaa nidaamka midnimada ayay awood midnimada ayay ku jirtaa quruxda dalka iyo bilicsanaanta dalka ayaan umalaynaya waa gartay waxaad wax yar soo qaaday dowladaha ku dhaqma nidaamka federaalka caalamka inay yar yihiin bal laba tusaaleysi dowlad ku dhaqanta iyo midaan ku dhaqmin waxay ku kala duwayn ama isaga mid yihiin
dowlad dowladda dowladaha federaalka annagaaba ka mid ah dowladda maraykanka inuu joogno dalkeeda waa dowlad federaal ah waxay isu geysay inta kontonkan walaacidood bay isu geysay marka kontonkii waxyaabo badan oo maaragtay runtii caddaynaya dawladdan gobolka waxyaaba xataa caddaynaya ayaa jira oo lagu kala saari karo maxay dawladdii dawladdan georgia hadda aan joogo iyo dowladda ku xigta south carolina maxaa xuduud u ah maxaa kala saaraya ma waxbay ku kala duwan yihiin runtii waxyaaba badan baa jiro oo soomaalidu aan laga heli doonin markii laisku noqdo dowlad goboleed baan sameynaynaa oo oo xuduudihii baa la fahmi kari waayaya xuduud dabiiciya ma jiraayo marka maraykanku runtii waana wuxuu usoo maray yani dagaalo fadan fara badan buu usoo galay dagaal sukeeyo badan baa soo dhex dhacay maxaan yidhahdaa wuxuu iska xoreeyey gumaysto iyo iska xoreeyey waa hore marka waayo aragnimo ayaa jirta oo abuurtay iyo dhulkii oo aada u ballaaran runtii aada u ballaaran oo u baahan runtii in la kala qaybiyo awooddan iyo waxaan oon la kala qaybiyo marka maraykankii oo federaal ah qudhiisii waatan hadda ay ku tilmaamayo maanta lama odhan karayo wuu ka ka takhalusay yani maxaan yidhahdaa gaajadii iyo maxaan yidhahdaa faqrigii waxaad arkaysaa magaalada aan joogo dad tuugsanayaan arkaya oo waxaan arkaya dad aan guryo lahayn baan arkaya somaad garanin dawladaha midaysan waxaa kamid a dawladda ingiriiska oo kale boqortooyada ingiriisku yani w dhaqan bay iyaduna lahaan jirtay waxa weeye masalan boqortooyadaa soo jiri jiray boqortooyada oo waxay ahaayeen oo wax allaale waxay rabaan samaynayaan way kasoo gudbeen waxay soo gaareen in boqortooyadii sharci loo sameeyo constitutional monarchy ay noqotay ma aha wax allaale waxaan rabaan samaynaya barlamaan bay samaysteen waa waa marka waa waa waa dawlad dhexe ayaa waxay ka wada warqabtaa xataa intii ay wax gumaysan jirtay xataa meelaha ay gumaysan jirtay dawladdaa dhexe ayaa wada maamulaysay marka wanaagyo badan baad ka arkaysaa dawladda ingiriiska iyo maamulkeeda maanta siduu yahay iyo maxaa yidhahdaa markii loo compare gareeya dawladda maraykanka waa gartay marka haddaan kusoo laabano arrinta soomaaliya waad ujeedaa nidaamka federaalkii waa la qaatay inkastoo sidii loo hirgelin lahaa iyo qaabkii uu hirgeli lahaa iyo cidda iskale awoodda hirgelintiisa weli su-aalo fara badan ay ka taagan yihiin turunturooyinkii ugu horreeyeyna durba ay kasoo baxayaan qaar ka mida deegaanada ama gobolada waddanka xaajada halkee laga qaban karaa hadda runtii waa tii marka horena aan tilmaamnay inay aada u adkaanayso haddaan soomaali nahay runtii waxaan u baahannahay inaan isweydinno inaan isweydinno su-aalo ay ka mid yihiin horta waxyaabaha aan federate garaynayno waxyaabaha aan kala googoynayno maxay yihiin yani dowlad goboleedkan aan ka fikiraayo aan lehay gobolkan iyo gobolkan baan wax ka dhexaysinaya ilan federaalku waa waxbaan isku darsanaynaa waxna waan kala lahaanaynaa weeye waxaan soomaalidu weli ayna isweydinin waxay ay federate garaynayso oo ay dhehayso waxna waan wada leenahay waxna waan kala leenahay baan maxay yihiin waa inaan caddaynaa waxaan u caddayn soomaalidu ilaa maanta maxaa sal u ah masalan dowlad dowlad goboleedkani maxaan ku salaynaynaa xuduudkeedu intuu gaarayaa ma maxaa udhexeeya buuraley baa udhexaysa miya webiyaa udhexeeya miya saxraabaa udhexeeya miya bad baa udhexaysa miya ilaa markaan dawlad samaynayo waa inaan xuduudkeeda ka fikira oo aan idhaahdo maxaa runtii gobolkan iyo gobol kale oo oo kala bari karaayo waxaan soomaalidu weli u caddayn oo runtii dhibaato ku noqonayso masalan ma miyaan leenahay masalan bulshado ila mogta waa inaan bulshad bulshada kale ka duwan bulshada gobolkan aan u sameeyay dawladeedii waa bulshad masalan afkeeda ka duwan yahay dawladda dariskeedii ah diinteedu ay ka duwan tahay xataa midabkeedu ka duwan yahay waa in la helaa wax runtii oo calaamad u noqon karaayo dawladdan gobolkii iska samey keliya maahe su-aalahan faraha badan leh iyo kuwo kaleba oo oo oo ayaa jiraayo marka ma lihiin anagu runtii haarunow xataa masalan nidaam siyaasi oo jiri jiray masalan boqortooyada ama saldanado oo la odhanayo okay haddaba waxaan samaynaynaa saldanadii oo ku taalay meesha ayaan u sameynaa dawlad gobola ama boqortooyadii meesha ku taalay baan u samaynaynaa yani maxaan yidhahdaa dawlad gobola u samaynaynaa ma lihin yani dhaqan noocaasiyo maanta aan ku salayn karayno dawlad goboleedkii sidaa awgeedii waxaa mar runtii meesha soo baxaya maadaama jawaabtu ay tahay maya waxaasoo dhan ma lihin waxaa soo baxaya marka soomaalidu talow waxay federate garaynayaan ma reeraa ma qabiilaa taa un baa soo baxaysa wax kale aan maanta runtii ay maskaxda ku haayaan waxa weye reer hebel aan u samayno dawlad marka reer hebel kalena aan u samayno dawlad qabiilkii so soomaaliyey qabiilku waa kan halkaa ina dhigay wey runtii wax maantana dhigay ceebtan iyo fadixadan iyo sharaf darrada aan la taagannahay waa qabiilkii haddii hadda aan sharciyeyno aan idhaahno waxaan sameynaa dawlad qabiil ah ama inta qabiil waxaan xataa la waxaa la garan waayayaa imise qabiil baan nahay runtii soomaalidu yani maanta anthropologically historically tirakoob la sameeyey oo dhahaya intaasoo qabiil baan nahay ma hayno laakiin tan haddaan isku dayayno waa taasoo kale weeye oo qabiil dawlad qabiileed aan samayno heebo badan ba ayaa kasoo baxaya waayo ninkii qabiilka ahaay ninkii reer hebel ahaa runtii xuduud celinaysa ma lehe soomaalidu boqolkii sano hadda dambe masalan haddan tusaale kaa tuso last one hundred years intaa soomaalidu way way ordaysa way guurayaan marba meel bay degayaan meelo way ku nagaadayaan meelo way kasoo noqonayaan wax celinayay masalan dhahaya halkaasaa ku xuduud haddaad reer hebel tahay aysan jiri jirin tii maxay abuurtay waxay abuurtay masalan dadkii way isdhexgaleen sooma garanin waa la isdhexgalay qolooyin masalan kasoo guuray galbeed baa waxay degeen bari reer barigii iyo reer galbeedkii baa isdhexgalay isguursaday waxaa laga yaaba xataa si loo kala saaro in la garan waayo reer koonfureedkii iyo reer waqooyigii baa isdhexgalay oo la garan waayi doono si loo kala saaro demography dalkii wuu isbedelay sidii waagii hore maaha oo maarata reerku la ogaa meel heblaayo degaya ma jirto maanta haddaan tusaale kaa tuso masalan xataa haddaan idhaahno gumaystihii aan ku noqonno waagii gumaystaha aan idhaahno labadan gobol hadda maanta oo soomaaliya la yidhaahdo republic of somalia gobolna ingiriis baa haystay waxaa la ohan jiray somaliland aan idhaahno marka xuduudkii aan ku salayno intii british protectorate la ohan jiray oo ingiriiska haystay aan ku salayno ma shaqaynayso way noo muuqataa waxaa soo bixi doona qabiil baa ku odhan doona way anugu reerkaygu somalilandna wow degaa soomaalida oo talyaanigana wow degaa marka dawladdaydii waa inaan u sameeyaa xuduud marka maydin suurtagelaysaan qabaano in dowlad qabiil ka waran haddii sida hadda ku qoran dastuurka inkastoo si kama dambaysa aysan baarlamaanku u ansixin afti qaranna aan loo qaadin in xuduudaha goboladu ay ku salaysnaadaan xuduudihii xilligii dowladdii kacaanka siddeed iyo tobankii gobol sidaas sidaas miyaan la ysku raacin karin gobolada iyadoo xuduudihii la isticmaalayo dowladdii u dambeysay fine mushkilad maaha haddiiba aanu nidhaahno masalan aynu qaadano siduu dastuurka uu sheegayo xuduudihii dawladdii noogu dambeysay aan qaadano haddiiba aan leenahay wax runtii wa waa wax wax shaqayn karaayo wey laakiin maxay maxaynu uga baahannahay inaan goboleyno aan dawlad oga dhigno masalan maxaan siddeed iyo toban dawladeed maxaan uga baahannahay anugu waxay ila tahay siddeed iyo tobankooda gobol ha iska ahaadeen dawladdii dhexee baa ku filan dalkii dalkii mogtahay dalkii waa dal yar runtii uma baahna intaasoo ii sheeg dawladooda oo siddeed iyo toban gaaraya in loo sameeyo uma baahana ha lagu haayo ha ahaado ha yani haddii kale muran baa furmaayo waayo muran baa imaanayo soomaaligii wuxuu ku dhahaya war dawladdaas siddeed iyo tobankaas gobol iyo ma qabato oo waxaa samaystay dad baa loogu danaynayay oo maxaan idhahda oo loo sameeyey gobollo oo aan horeyba u jiri jirin waa tan ku lahay lix gobol bay ahayn soomaalida oo dhan koonfureed maxaa sideed maxaa labayo toban loogu daray qaar baa qaar baa ku weydiinayo waxay ku odhanayaan ha reer hebel baa loo sameeyay gobolkaas anugu diidanahay waxaan rabaa inaan idin tuso waxaan qabiilkihii sidii loogu fogaan lahaa waxa weeye taaqudheedii su-aashaan haddaan idin weydiiyey oo aan leehay gobol gobolada qaarkood reer baa loo sameeyey si looga fogaado looga baxsado haddii dawladdii dhexe keliya ay tahay oo aan mid nahay waxaasoo dhan baa naga haraya guddoomiye goboleed baan u samaynaynaa commissioner maxaa yidhahda district commissioners baa loo samaynayaa caadi bay ahaanaysaa horeyna waanu soo marnay mar waa si fiican baan kusoo bilownay inkastoo ay naga qarsantay marka waayo aragnimadaasi aan ka faa'iidaysano laakiin siddeed iyo toban dawladood haddii la sameeyo anigu waxaan malaynayaa waa lagu heshin maayo waayo gobolada qaarkood baa ku odhanaya anigu markii la samaynayay waa layga eexday oo xataa xeeb melihi waxba melihi buuq baa kugu furmaya qodobka federaal ku saabsan dastuurka laga saara ma dhihi lahayd anugu koleyba mukhtaar ahaan haa anugu mukhtaar ahaan ma aamin yani ma arko runtii ma arko wax la federate garaynaya iima muuqdaan marka qodobkaasi anugu mukhtaar ahaan runtii waxaan u arka meesha inuusan runtii wax maogtahay ha isaga yaalo keliya ma ahe wax natiija oo uu ka keeni karaayo ma faa'iido uu ka keeni karaayo ayaan ii muuqanin maanta reer yurub masalan reer yurub hadda waxaa jira wax la yidhahdo european union sooma jiro midnimada yurub shan iyo toban sano iyo ilaa labaatan sano waxaa la waxaa hadda la filaya ama la tiigsanaya runtii in yurub oo dhan hal dawlad noqonayso lama garanin inagu anagoo dal yar ah runtii maxayn hadda siddeed iyo toban dawladood u samaysanayna waa wax lala yaabo way runtii marka federaalku maanta runtii dhadhan ma leh faa'iido oo so waayo laga murmi jira kontomeyadii waagaas xataa laga yaabay inuu macno samaynayo waayo waagaasi gumaysaha joogay yani united nation baa haysatay koonfurta soomaaliyeed yani way way ku jirtay muranka waagaasi markii soomaaliya dastuurkii koowaad loo sameynayay bal aan isku dayno federal system labadan gobol oo imaan doono inay midoobaan sheekadaas way jirtay harunow reer koonfurtu axzaab baa jirtay dhahaysi waagaas waxaa laynoo qaata mala inaan wax isku darsano raadadan inaan mid wada noqon lahayn waqooyigay jirtay yani n u f xisbiga la odhan jiray national united front wuxuu odhanayay war waxaan yaan lagu degdegin bal anu kaadino laba system oo gumaystaan kala imaanayna koonfurtu waxaa jirtay xisbiya dastuur mustaqil soomaaliya oo iidan odhanaysa war meeshii aynu sugno waagaasi baa laga yaaba xataa inuu dhadhan yeelan lahaa haddii labadan gobol federation loo sameyn lahay waagaas macnay suubin kar lahayd maanta oo after sixty seven years almost oo laisku soo darsamay oo la wada midoobay oo intaasoo waayo aragnimona soo martay intaasoo dhibaato ah ayna soo martay runtii yani midnimadeena inaan inaan maaragtay u ilowno ama ku baabi'ino waxyaabo yaryaro oo yani raqiisa qabiil ka dambeeyo anigu waxaan umalaynayaa runtii inaysan faa'iido noo lahayn yes waxaan leeyahay yani haddii murankaas la furo oo dastuurka amendments lagu sameynayo waa inay ka mid noqota in laga reebo qodobkaas federaalka ayaan aaminsanaano